waxaa dhacday deegaanka garasbaalle imaamka masjid la yidhaahdo macali ibraahim cabdi ayaa waxaa mu-adinkiisa ma fahanti maxay tahay sababta uu dilku u dhacay oad ka war haysaan dilku hadda muhiimadiisu wax lala yaabay nagu noqotay laakiinse hadda dilka sida u waa dhacay horta xabad kuma dhicin waxa waxa aan wax maqara lagu jirin laakiin wuxuu dilku oo sababta u ahaay waa eeday anug imaamka gacanya gacanyaro u ah ayaa wuxuu sawir ka qaaday ninkan mu-adinka mu-adinkii wuxuu dhibsaday sawirka laga qaaday oo facebook la dhigay waa gartay marka ee dilka goormo ayuu dhacay baadir salaad subax kadib adiga halka saac oo kale markay aheed oo wax dhima hal saac wax dhiman aheed
kadib maxaa dhacay ood idinku aragteen masjidka wadaadkii maamulaayo waa imaam masjidna waa ahaa digsina darisana meeshuu ku lahaa ma garat haye
wadaadkii ninkaan maqarow soo qaatay markii raasac oo dad ka bixiyey oo dadkii ay kala tageen asaga kitaab u akristaa oo masaajid ku akristaa imaamka gacanyarihiisana agta ka fadhiyey mu-adinka wuu soo laabtay wuxuu yiri daraar ninkaana sawiroo iga qaaday sawirka iga qaaday facebook oo dhigay maanta ma dhaafayo waa inaa qaarijo waayo waa gartay marka masaajidka yaa ku sugnaa xilliga uu falkaasi dhacayay xilligaas waxaa ku sugnaa imaamka oo masjidka ku haray iyo gacanyarihiisa oo canuga yar oo hadda ninkan talaatiisan jirka oo isbitaalka duco yaala iyo mu-adinka oo dadka dilaaya saddexdooda bisaa masaajidka soo haraba adinku sidee ku ogaateen in muran noocaasa uu dilkan ku yimid yaa idiin sheegeen waxaan ay sidaa loo murmay
ninkan marka hore microfoonka qabta salaada subax markii laga baxay oo microfoonka la wareegay mu-adinka muxuu sheegay
wuxuu yiri qof aniga sawir iga qaaday oo ma- masaajidka ku sugan oo macalinkana ka ag dhow ayaa jiro wiri qofkaasna ma- aniga wuxuu yiri qaabta wuxuu ugu sameeyey qaabteeda waxaa waye ina xeenaka kartaa wiri dil dilkaasna wuxuu yiri waa furiyaha gooraa furiyo maxaad ula wadaagi wayseen laamaha ammaanka haddii aad ka war hayseen fal noocaas inuu jiro oo dadka xaafadda aad dadka tegeen.
jamaacada markay warka dhageysteen waa iska kala yaaceen macalinkina masaajidkuu ku haray kadib muddo hal saac kadib waxaa laga war heray ninkan oo inta maqar soo qaatay ilaa maqarka marka hore meesha ugu diyaarsanaa canugii oo oo maqarka laba goor ku dhiftay canuga im- imaamkii hoos galay imaamka markuu ka celin maagana asagaaba saddex xab oo maqar oo talataaliya madaxa aga dhacday halkii ku naf baxay canuga shanta farood way go-een oo cunugii marka hore balaayada ka bilaabatay shanta farood way go-een hadda isbitaalka duco ee dabaalaashi ibraah agtiisa ku yaalo ayuu cunugu ku jiraa isagana miir maro koomuu ku jiraa isagii macali macali macali ninka la yidhahdo macali mukhtaar oo mu-adinka ahay oo dadka dilina oo baxsaday meydkii macalinkii macali cabdi macali ibraahimna waxaa loo qaatay ninka la yidhaahdo c i d da
waa gartay marka ee ciidamada ammaanka goobta ma soo gaareen
afar sac mar ayaa taga yimid meydkii meesha ka qaadeen
waa gartay ee falkan marka sidee idiin saameeyey haddii aad tihiin dadka xaafadda
waxaan anagu waxaan weligaa aragnaba maaha maqalna kuma maqal aragtina maanta noogu horeyso imaam masjid oo saaka aragtayga labadooda salaada midna inta aqimay midka kalena dadka dushii waayo qisada waxa ka dhaca dhacda midada kale macalinkan macalin ibraahim la leeyahay ninkaana gurigiisa oo ku noolaayo oo gurigiisa joogi jira asagoo raashinka la cuni jiray asagaa gacanta ku haayay asagoo maaragtaa mu-adinka masaajidka asagaa ka dhigay meesha dhan ba asagoo madaxiisa ku jooga ninka saaka oo sababtahay macalinka asagaaba keenaba